عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal salaaddii habeennimo iyo tahajudkii iyo waxyaalihii kuba tacalluqsanaa kolley xadiidyadeedii way noo dhammaadeen sunnahan subaxa ka horeeya oo dee isagu aada ugu dhow oo dee kolkol waxaabay noqonaysaa faasilku inta aadaanka waaga berigiisii inuu aadaankii uun ruuxu kaba khatimay habeen salaatuleylkiisii intii kaba horreyso intaasi ay uba dhexayso isku dhowida ay iskuba dhow yihiin daraaddeed ba abwaabtii kale tadawuca ama sunnayaashii kale ka soo horreysiiyey oo uu raaciyey imaamku marka la eego salaaddii habeennimo aad bay uguba dhow yihiin sunnahan subaxu kolley lix baabna waa soo aroorin doonaa biidni illaahi tacaala lix baab baan arki doonaa saddex baab baa inoo soo horreyn doonaa kolley aniga marka la eego fatxulbaari arqaamta maahae laakiin sharaxaan iyo umuuraha lixda baabba way isugu kay xigayaan laakiin sharaxyada kale oo dhan ee kitaabka xasba diraaci iyo mutuunta la hayo iyo bal kitaabkan aan hayo tarqiimkiisa raqamayntiisu kolley saddex baab dabadeed baab lix xadiid ka kooban iyo bal laba mucallaqaa dhex geli doona markaasuu saddexii kala dambaysiin doonaa walow markaa taasi tartiibta kitaabkaiga ay khilaafsan tahay iyadoo xaggii arqaamtii markaa ay dee raqamyadii hadhow haddii tansiilka oo kale raqamyadiibaa dee raqamyo kala duwan oo isdhaafdhaafsan baa markaa la qorayaa ayay dee waxaan eegi doonaa saa mutuuntana kuba sugan sharaxyaduna kuba sugan kale bal matalan raqamka kitaabka ee bukhaarina uu ku wada socdo taas oo tartiibtaasaan ku socon doona tartiibta kitaabkayga kuma socon doono laakiin saddexa baabe hore waa isla mid uun oo waa kuwan wuxuu uhi imaamku raximah اllahu tacaala baabu lmudaawamati calaa rakcatay اlfajri daa'imtaankii la daa'imayey sunnaha subaxa ka horeeya taas buu baabkeedii yahay oo macnaa rasuulka ilaahi waa daa'imi jiray xataa safar isagoo ah isagoon sunnayaasha kale bal salaada habeennimo mooye rawaatibta kale sida duhurka iyo kuwa aan laynoo soo naqlin ayuu iyaga tukan jiray oo u ilaalin jiray haddaba daa'imtaankii la daa'imaya labada ragcadood ee subaxa kaba horeeya ee sunnihiisa ah taas baabkeedii weeye xadaanaa cabdullaahi bnu yaziida qaala xadaanaa saciidu huwa bnu abi ayuuba qaala xadaanii jacfaru bnu rabiicata can ciraaki bni malikin can abi salamata can caaishata radia allahu canha qaalat anaha qaalat balsanadkii cabdullaahi bnu yaziid marar horena waan soo maray waxaana jirta nin labaadna muslim oo kale way ka badan yihiinba mid ee dhowr baa kuba sugan cabdullaahi bnu yaziide nin labaad oo isaguna cabdullaahi bnu yaziid la yidhaahaana kitaabkeenna waa ku sugan yahay laakiin isku dabaqanaayanoo kana waa sheekha bukhaari kaa kalena imaam malik iyo sheekhiisiiba weeyaan oo nin saqaara taabicin la mucaasarooday kaa kale waa nin muqri ahaa ama qaari ahaa bal la yidhaah toddobaatan sanood inka badan buu dadka qur-aanka bari jiray waa reer maka sheekhada bukhaarina raggooda ugu waaweyn ama dabaqada koowaadba weeye oo isaga unbaaba toos ula kulmay ragga kalena way ka wada wariyaan ama aimada kale se waa waasidunbay kaga wariyaan oo waayo laba boqol iyo saddexiyo tobankii jiraduu dhintay bukhaari qolooyin kale midna lamuu kulmin ee waasiday kaga wariyaan waayo waa minkiba dabaqada koowaad ee sheekhada bukhaari oo dadkaa taabiciintiiba laba kulmay ayuu ahaa ama siqaara taabiciina saciid ibni abi ayuubkanna kolley abu ayuubkanna miqlaas baa magaciisa la ydha dee waa abu ayuubkan waa kunyo waa nin isaguna hiqa ah oo mutqin ah oo dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa ka mid oo kutubta lixdaaba ku wada sugan oo reer masar ah kolley reer khusaaca loo tiiriyaa laakiin waa mawaalidoodii bal inta kalena waqtiyo kalean arki doonaa jacfar ibnu rabiicana ciraaq kuwaan soo mariyay inta ka dambayse waa nin isaguna reer masara oo dabaqada ka horeysa uun saciid ah waa siqaara taabiciin weeye waana nin isna hiqa weeyo kutubta lixdaaba ku wada sugan shuraxbiil ibnu xasana u awowaa waxay tidhi caaisha qaalat sala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu tukaday alcishaa salaada cishaay ayuu tukaday uma sallaa wuxuu tukaday hamaana rakacaatin sideed ragcadood kolley waa lafdigu waa u yimaadaa taas waloo laydhaah waa laga badan yahay taas dee iyadoo hamaaniya rakacaatin oo ismanquusa yahay taasna waaba sida badan ee asalka ah kolkol ya-doo la gooyo hamaani rakacaatin oo kasradu ay dee tilmaamaysa un ya-da meesha ka maqana iyadna way jirtaa waa saddex xaalood intaba lafdigan ku timaada markuu siyan deesan oo kaliya aanu tarkiib lahayn cashariya waxa aanay wada socon sideed ragcadood buu tukaday wa ragcatayni wasallaa wuxuu tukaday ragcatayni laba ragcadood jaalisan xaaliya isagoo fadhiya wa ragcatayni laba ragcadoodna wuu tukaday wasallaa ragcatayni bayna nidaa-ayni labadii aadaan ama labadii dhawaaq dhexdooda waa aadaankiiyo iqaamadii waa kii subaxna waana sunnihii subaxa ka horreeya baabkuu baabaysnaa walam yakun ma ahayn rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yadacuhumaa kuwa ka taga labadaa ragcadood abadan waa daa'iman rasuulka ilaahi kama tegi jirin waa ilaalin jiray xataa hadduu waqtigu kadib dhacana waa tukan jiray uunoo rasuulka ilaahay waa ilaalin jiroo kamuu tegi jirin alxadiidkan waa dee qaybi waa salaadii habeennimo tanna waa sunnihii subaxe aadba uguba dhowaa axaadiida qaarna oo xadiidka caaishaa mar rasuulka ilaahay saddexiyo toban buu tukan jiray habeenkii kolkolbaa xadiidkaa saddexiyo tobanka labada ragcadood subaxuna ay kuba jiraan dee awqaadda qaarkeed ay ka maqan yihiinna waa jirtaa laakiin xadiidkan maxaa inoogu sugan sideed ragcadood oo bal matalan taas iyo haddana laba ragcadood oo fadhi uu ku tukanayay sideeda ragcadood taagni buu ku tukanayay labada ragcadoodna wuxuu ku tukanayay fadhi marka haddaan isu geyno toban bay noqonaysaa witriba ma jiro oo witrigii imaka halkan ee sideed iyo laba waa toban labadan ka dambeeya waa sunnihii subaxa uun bal waana xadiidka riwaayadan imaka aan hayno ee sidaa kuba timi layth ibnu sacad oo xadiidkan wariya isagu waxaa isa riwaayadiisu ayd kaana yusallii xadiidkan caaisha bialaaa casharata ragca tiscan qaa'iman wa ragcatayn oo jaaliso bacnaa waxa weeyaan lafdigeenunbay kaba dhacday riwaayada laythba way kuba sugantao halkaa sideedda ah ayuu rasuulka ilaahay sagaal tukan jiray waana waqtiyada qaarkood waxaa u badnayd rasuulka ilaahay witriga inuu dambaysiiyo waa mid waxaa kaloo bal matalan u badnaydna salaadiisa labalaba inuu u tukado laakiin waxyaalihii rasuulka ilaahay noogaba sugan iyo ah lagaba badnaadee maxaa ka mid ahaa isagoo sagaal ragcadood oonu u dhaxaysiin tasliim tukaday muslim iyo keyrkiiba taasi way noogu sugan tahay sagaalkaas siduu u tukadayna tii sideedaadba atixyaad u fadhiisay intii horena mauu fadhiisan haddana uu kaco tii sagaalaadba u fadhiistay markaasuu salaamo naqsaday labada sagaalkaa isagoo tukaday buu laba ragcadood oo fadhiya tukaday waa witrigii dabadeed waa laba ragcadood oo bal taas ayuu tukadoo koob iyo toban bay noqonaysaa laakiin dee siay tahay witrigii baa laga dambe witrigii ayaa laba ragcadood oo shafci ay kaba dambeeyaan waa wax rasuulka ilaahi kaba dhaco taasna waa dee libayaan aljawaas ruuxuna witrigii dabadeed hadduu salaad shafciya tukado walow rasuulka ilaahay saynu soo maray uu yihi de ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witra uu yidhina salaatu leyli matna matna faidaa khashiya ama faidaa khashita subxa fa awtir biragca tutru laka ma qad sallayt aw kamaa qaala oo arrintu ay taatoo asalku uu yahay inagu markaan tukanna ragcad witriga inaan u dambaysiino bal matalan ay habboon tahayna labalaba in waxa weeyaan loo tukado rasuulka ilaahayna way u badnayde haddana xaaladanna haddii dee waqtiyada qaarkood ruuxu laba yimaado rasuulka ilaahay way kaba dhacdayoo waa tukadayoo way bannaan tahay baan leenahay bacda alwitri ee laba witri unbaan dee witri labaadun laguma celinayo hadduu sidan yeelo maxalu shaahidkeedna walam yakun yadacuhumaa abadan weeye rasuulka ilaahay labadan ragcadood kamuu tegi jirin culimada qaar baa laga soo naqliya xasan albasriga inay u arkeen inay waajibba tahay labada ragcadood ee subaxa kaba horeeya xataa abu xaniifa laga soo naqliya hadduu ruuxu fadhi ku tukado cudurdaar la-aan inaanay taasi bannaanaynba laakiin waxa weeye waabuu isagana waa inoo keeni doonaa baab kale oo de inay tadawuc tahay oo ay tahay taa uu kuma caddaynayee rasuulka ilaahay aada buu u ilaalin jiray oo si aanu sunnayaasha kale uu ilaalin buu ilaalin jiray laakiin haddana sunno un weeyo dee waxa waajibkii waa shantaas salaadoodun taas buu wey walam yakun yadacumaa abadan lafdiga abadna dee qaaliban ama marka la eego shay mustaqbal baa loo isticmaalaa laa afcaluhu abadan waa adoo yidhaah waxa weligay ma samaynayo waa wax soo socda ama wuxuu hadduu wax tega yahay iyada la doonayana in lasii adkeeyo nafyigaas oo kale qad baa la isticmaalaa lam afcalhu qad lam afcalhu abadan lama odhanayo lam afcalu abadan lam afcalu qad halkana walow laba ficiloo mudaaric ay tahay ficilka mudaaric lamtu markay gasho macno maadi buu yeeshaa marka arrinku waa maadiba ayuu noqonayaa wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala leeyahay halkan waa ijraaan lilmaadi mujra lmustaqbal oo macnaa waa iyaduna calaa sabiili lmubaalaga iyadoo wixii tegay laga laga dhigay si wax markaa wax soo socda oo kaleo macnuhu yahay waxaasi caadadiisa yahaydoo wuxuu ka tegi jiray marna may ahayn walam yakun yadacuhuma abadan baabu dajcati cala shiqi alaymani bacda rakxatay alfajri hadakani baabu dajcati jiibsiga baabkiisii weeye cala shiqi dhinaca loo jiibsanayo alaymani midig bacda rakcatay alfajri subaxa labadiisa ragcadood dabadeed addajca iyo addijca labadaba meel shan kuba dabdiye haddii addijca la yidhaaho hay-adii bay noqonaysaa waa habkii iyo sii loo jiibsanayay oo waa dee masarkii hay-ada weeye haddii addajca la yidhaahna waa masaru maroo wa faclatun limaratin ka jalsa wa ficlatun lihay-atin ka jilsa oo macnaa jilsa haddaan idhaahna waa sii loo fadhiisanayay hay-adii loo fadhiisanayay jalsana waa fadhiisi mar la fadhiisto iminka marka haddii la yidhaha ta baabu dajcati macnaa waa hay-adii bal jiifkaasi u dhacayo ah dee waa dhinac midig buu jiifsan jira haddii dajco la yidhaahna waa maradii un jiifsigii la jiifsanayay bal taas buu baabkeedii yahay macnaa bal wixii ku soo arooray weeye ruuxu markuu labadaa ragcadood tukado inuu inta aan salaada la gelin faradka midigtiisa u jiibsado bal wixii kuba yimi taas buu baabkeedii yahay xadaanaa cabdullaahi bnu yaziida qaala xadaanaa saciid bnu abi ayuuba waa labadii marka dhoweyd aan soo hayno marka horeba sanadkii hore inoogu bilaabmay qaala wuxuu yidhi markaas saciid bnu abi ayuub xadaanii abulaswadi can curwata bni zubayri can caaishata radia allahu canha qaalat waxaa ii waramay waxaale saciid baa leh abulaswad kunyadiisa nin aada looguma yaqaano weeye sheekhuna markii uu qabanaya halka abulaswad waxaa yar dhacday bal nusqooyinkii nana egto haddii dee saydoo kale ay dhacday huwa almawfaliyu si wax miim iyo wow ay israaceen iyo tiimu curwata ee waxaana weeye halkaa miimka uunbaa waa dabcada wixii kaba yimee waa nuun oo huwa nawfaliyu weeye reer bani nawfal reerkii qurayshada macruufka ahaa waa nin reer bani nawfalo waa annawfaliyu ee almawfaliyu maaha nawfali waa reer bani nawfal waa ninkan yatiimu curwata curwo agoonkiisiina uu kaba cabire waa loo yaqaanaa curwo agoonkiisii baa loo yaqaanaa isagaa soo koriyey ee moxamed ibnu cabdiraxmaan ibnu alaswad baa la yidhaahaa waana nin hiqoo dee kutubta lixda aba kuba wada sugan yatiimu curwa iyo abulaswad iyo labadaba intaba kuba shuhuroobay ee halkaasaan leeyahay uun saxda idinku wuxuu yihi markaas caaisha ay tihi qaalat kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa sallaa marka uu tukada ragcatay ilfajr subaxa labadiisa ragcadood gurigaanu ku tukan jiray rasuulka ilaahay oo masjidka kumuu tukan jireen iddajaca waa jiibsanayay calaa shiqihi dhinaciisa alaymani midig dhinaca midig ayuu u jiibsanayey rasuulka ilaahay saasuu la iman jiray kolley baabab kale waa inoo dambeeya insha allahu tacaala oo uu bal maalan baabka ku xigoo kaleo iyadna dajcadu ay nooguba imanayso taasi waynoo waxa weeyaan way inoo dambaysa oo ama uu inooguba imanaya iyo baab kasii dambeeyo laftiga dajcadu kolleysna adigu kuba jirayo ee bal horta rasuulka ilaahay san bay ahayd rasuul inuu laba iman jiray oo markaa uu sunnaha subaxa tukado ayuu midigta u jiibsan jiray dabadeedna dee mu-adinku markaa uu yimaadana ee uu ama asalaatu yaa rasuul allah yidhaaho ee ogeysiiyo waa bixi jiroo dadkii buu tukin jiray sidaasuu yeeli jiray rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh bal in kolley laba arrimood baan yar eegaynaa mid waa xikmadda halkan ay kuba sigeen ee waxay kuba cileeyeen midna waa umuuraha kuba tacalluqsan oo horta balxadiid aynu kitaabuulwitr kuba soo maray oo xadiid ibnu cabaase habeenkii uu gurigii rasuulka ilaahay uba hoyday salaadiisii riwaayaadkuna ilaa sagaal iyo toban meelood bay gaadhaan bukhaari xadiidkaa celcelintiisu ee bal halkaa aan kuba soo marray waxaa kuba sugnaa markuu rasuulka ilaahay witrgiisii dhammaystay inuu jiifsadayoo dabadeedna markii muadinku u yimi labada ragcadood uu tukaday oo dajcadani inay kaba horeysay waxa weeye in sunnihii bal matala ama subaxa kaba horeyso witriga dabadii ahayd bal taas xadiidkaasuu kuba yimi xadiidkan caaisha dariiqan aan hayna waa kan dariiq zuhri uu isagu warinayo kuba sugan yahay laakiin imaam maalik ka warinayo na waxaaba kuba sugnaa eesaa salaada habeennimo dabadeed ama witriga dabadeed rasuulka ilaahay inuu jiifsan jiray laakiin xadiidka naftiisa ee dee zuhri asxaabtiisii iyo xertiisii imaam maalik markan kaba saarna intoodii kale waxay ku wariyeen sanaan ahayn oo ah inay dajcadaasi bacda alfajri ahaydoo ay taasi tahay imaam maalik baabal taasoo haddaynaan odhan dee labada xaalaba way ka sugantao sida xadiidka ibnu cabaas oo kale iyada xadiidka markaynu eegno raajixu wuxuu noqonayaa sadee asxaabta intoodii kale asxaabtii zuuri ay kuba wariyeen oo ah inuu jibsigiisaasi uu ahaa bacda alfajr ama markaa bacda sunnati alfajri uu ahaa bal taas horta rasuulka ilaahi uu la iman jiray in iyada taasi inta ka dambe baab ka dambeeya markaan soo gaadhnay inu xukumkiisa bal taas aan eegi doonaa ee halkan waxaan yar eegaynaa markaa calaa shiqii dhinacan midiga uuba jiifsanayo horta kolley waa faslin dee waxa weeyaan sunnihii iyo balfaradkii oo kala saaraya walow socodkan iyo inahanba dee faasil ay noqon karaan inta badan rasuulka ilaahay guriguu kuba samayn jiray masjidka taa kulamuu imanbee xikmadan baa waxay yidhahdeen horta dhinacan midiga loo jiifsanayo dee halkanuun maahay rasuulka ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh markuu sida kale caadigaa uba seexanayaba habeenkii markuu seexanayo waa dhinaca midig buu u jiifsan jira kafkiisa midig intuu dhabankiisa hoosgeliyo uu rabbi qini cadaabaka yowma tabcatu cibaadaka iyo xadiidkii ahaa ba dhinaca midig buu u jiifsan jiray taasi way ahayd markaa guud ahaan ama halkan ha noqoto ama halkaa kale halkanna way iguba sugantahe waxay xikmada kaba dhigaan adigu xaafidna waa iska beri yeelayaa oo qiila unbuu kaba cabiree qalbiga ayay leeyihiin ama wadnaha dee dhinacan bidix ayuu kuba sugan yahay haddii dhinacaa bidixu u jiifsado markaas habeenkiina waa soo jeedo waaba daalanaayoo kale waxaaba dhici karta inuu dee intuu seexdo hurdadii ay laba tagto oo dhinacaasay leeyihiin xagga raaxada iyo waxyaalahaas iyo in ayuu u roonyahe laakiin haddii xagga midig loo jiifsado qalbigii jiha aan jihadiisii ahayn wax mucallaq oo kale waa si dee iyaga tafsiirkoodii hore weeye ama barhkood ay kuwa fasireen qalbigi wuxuu noqonayaa wax mucallaqoo markaa saa daraaddeed ruuxii hurdo hagaagsan ma helayo ama hurdo la tagtaa ma imanayso xikmaddu tanba weyn bal halkanun maahee jibsiga midigta loo jiibsanaya waxay ku cilaayaan cillo ugaba dhigeen barhkood kaba dhigeen laakiin dee kolley arrinku maaha inay sidaasun kuba daayaane bajuri oo kale raximah llahu tacaala kitaabkiisan walow dee hadalka abuzurca uu leeyahay kolley iyo isaga munaawiya ay kaba horeeyeen laakiin hadalka abuzurca leeyahay kitaabkiisan uu kuba sharxay shamaailka shamaa'il almuxamadiya ee lagu magacaabo almawaahib alludniya isaguna marka ama sharax ha noqoto ama xaashiye ha noqotee jaanibkaasi baajuuri kolley waa jaanib malaa uu mawhibo u leeyahay oo isaga kitaab hadduu u gacan qaado dee waa qabashadiis meeshii kugu taagneydba kolle waa wax laguma yaqaano inu qabto ayaa wuxuu yidhahaa halkaas oo kale xadiid bara ibnu caasib oo rasuulka ilaahi kaana ida akhada madiicahu wadaca kafahu lyumna taxta khadihi alayman xadiidkaa markuu qabanaya baabka uu ku dhigtay tirmidi rasuulka ilaahi saaxashadiisii ayaa wuxuu yidhahaa oo tanuu yidhaahaa cibaaradan buu imika isagoo taas imika halkaa qabanaya ayaa wuxuu yidhaahaa horta waxaa laga qaadanayaa dhinaca midigoo loo jiifsado dee sunanimadkeeda waxaana ay tahay waa dee sharafka dee midig iyo bidix waa tan oo rasuulka ilaahi tayaamunkaba uu jeclaa salawaatullaahi wasalaamu calayhi bal markaa jaanibkaasba weeye maaha laakiin arrinku wixii laba yidhi oo ah inay taasi u dhowaanayso oy u dhowdahay ruuxu inuu dhaqso u baraarugo oo sababtuna qalbigiibaa dee meel istiqraar haysan aan degana anoo dee meel halkaasoo ama wax laalaadaba siday kaba cabireen taas maaha buu idhio marka hadalla fiican buu leeyahy hadalkaan soo yar wada naqlinaya calaqal si aan waayo waa wax soo yar noqnoqdo markay meelaha cilaynayaan dee ay soo qaataan tacliilka xafid qiila unbuu idho imaka laakiin waxuu raaciyay ma jirto horta ta hore dee rasuulka ilaahay baa laga hadlayaa seexashadiisii rasuulka ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu calayh haddii la yidhaha bal tacliilkaasi waa jiraa waa dadka kaleu noqonayaa isaga xaggiisa ma muuqanayo waxaanu u muuqanahayn liannahu laa yanaamu qalbu rasuulka ilaahay kolleyba ishiisu hadday seexato qalbigiisuma seexana markaa labada xaala isaga isku mid bay ahaayeenoo waxa weeyaan falaa farqa bayna shiqil ayman wa shiqil aysar isaga fii xaqi dhinac midig iyo dhinac bixi koledaan qalbigiisuma seexan ahayn dee wax farqi halkaa isaga umaba dhexeeyo waa mid marka waxaa la odhanaya un seexashada u midigta u seexanaya waa lisharafi cala alaysar iyo ummaddiisa inuu baro iyo inuu u jideeyo unbaaba lagu cilayn karaa taa laguma cilaynayo jaanibka kale ayuu leeyahy wuxuu ma aha uun qalbigaasa noqonayo nihaasa noqonaye shaksigu haddii uu ka caado yeeshay baynaan inuu u seexdo had iyo goor cala shiqil ayman taas ay had iyo goor dabacadiisu ay taa noqoto waxaa isaga u xasilaya inay dee uu hagaag hordo fiican uu seexdo oo dee ama uu noqdo mustaqriqan binowmba markaa ruuxii caadadiis ta ahayd hadduu dhinacii kale isuba rogo bidixdii oo kale waxaa dhici karta ina dhinaca muu baran dhinacanunbu uba bartay inuu hagaagba u gami waayo ama hordo fiican uu heli waayo marka arrinku waxa weeyaanuun jaanibkan alistiqraaq wa cadamuhu inama huwa taabic lilcaada maha wax qalbi iyo umuuro iyo wadno san kuba xidhane istiqraaq iyo cadamkii ruuxa caadadiisa iyo dhinaca uu kolba bartay ayuunbay ku xidhantay ruuxii midigun inuu u seexdo bartay bidixda way ku yar adkaanaysaa ama inuu ruuxii bidixun bartay midigta waa saasoo arrinku waxa weeye maaha intaa lagu cileeyo arrinkaasi wuxuu noqonaya taabic lilcaada ee wax kale maaha bal markaa adigu rasuulka ilaahay midigta u jiibsan jiray axaadiisna way noo soconaysaa ooba kuwan baabu man taxadaa bacda ragcatayni wuxuu u baabaysan yahay man taxadaa ruuxii sheekaystay bacda ragcatayni labadii ragcadood oo subaxa dabadeed oo walam yadajac halkaa hore waxaynu haynaa xadiidka rasuulka ilaahay markuu tukaday inuu jiibsan jiray inta uu mu-adinku ugaba imanayo weeye bal halkanna arrinku laasim ma aha waxaan laga tegi karin ma aha rasuulka ilaahay awqaadda qaarkeed waaba kaba tegay wuxuu u baabaysan yahay bal cadayntii la cadaynayay ruuxi isagu ama dee sheekaystay bacda ragcatayn ma intii subaxii sunnihiisii tukado oon weli salaadii gelin iska sheekaystay hadhadlay ولم يضجع عن شيف صنبا حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر الرسول إلهي يوحو بشر بن الحكم ارتوى حنفلة دمو يمن صامر ليه وأنين أدور رير عبد القيس ورير نيسابورها waa nin zaahidna ah faqiihna ah sida kalena xadiid markay noqoto hiqa ah oo dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwii ugu waaweynaa kolley bukhaari iyo muslimee nasaa-i baa wax ka wariya saddexda kitaabe kale kuma sugna qolooyinka kale waa dad aynu soo wada aragnay sufyaan ibnu cuyeyne inta ka dambaysa marka xadaanaa sufyaanu marka qaala sufyaan wuxuu yidhi xadaanii waxaa ii waramay saalimun abunadri saalim ibnu abi umaya abunadri can abi salamata can caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu calayh wasalam kaana wuxua idaa sallaa marka uu tukado sunnat alfajri subaxa sunnihiisa uu tukado fa in kuntu haddaan ahay mustayqidatan mid waqtigaa soo jeeda eeg sunnihii subaxuu tukaday haddaan ahay mid soo jeeda xadaanii waa ii wara ii sheekayn jirayba oo ila hadli jiray weeyaan oo taa wailaa haddii aan hurdoonu soo jeedin iddajaca waa jiibsan jiray dee waana shaqihu layman xataa yu-adana ilaa laga ogeysiinayo bisalaati salaadii laga ogeysiinayo bal taasoo macnaa waxa weeya muadinkii aadaankii uu dhacaye muadinkii uu imanayu odhanayo dee waqtigiibaa gaadhay la geli lahaa salaada isagoo taa ogeysiinayo le asalaati yaa rasuululahi buu odhan jirayba taa odhanaya bal imaamku kolley tarjamadan wuxuu ku ishaarayaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xagga midiga u jiibsada markuu sunnaha subaxa tukadee inaanu daa'imin oo taasna ay noo tilmaamayso ama ay noo faa'iideynayso inaanay dee dajcadaasi bal istixbaab iyo ha laba yidhaahee wax waa laasima ama wax waajiba aanay ahayn laakiin xadiid baa yimi abu daa'uud iyo tirmidi ay wariyeen xadiid abu hurayrana ahaayo axadkiin hadduu labadaa ragcadood ee subaxa tukado falyadajic waa calaa yamiini weeye midigtiisa u jiifsada bal xadiidkaas weeye bal kaas baaba yimi marka xadiidkaasi waa amar axaadiidta badankoodu waxay kuba timi ficilun laakiin kaase amar kuba yimi amarkaasa maxay noo tilmaamaysaa rasuulka ilaahay kol hadduu kaba tegay inuu dee yahay in linadbi yahay eenu wax bal matalan wax laazima ahayn xadiidkaasi walow dee xadiidkana kollay maqal kuba sugan yahay aan yar ishaari doono marka dambe waxaana kaba dhigaa in kollay arrinka bal xikmadda hore mooye arrinkani ama jiifsigani faa'iidadiisa oo kale dee ruuxii hadduu weliba khaasatan ruuxii habeenkii o dhan salaad tukaniyo daalana taagnaa muddo taagnaa jiifsigaa yari wuxuu u noqonayaaba yar in raaxo iyo nasasho u noqonayaayo bal markaa waa taas oo kale laakiin taa ma lihin ruuxii mutahajudka unbuu mustaxab u yahaye dee axaadiis iyadoo mutlaqaatima ama kuwaasba sida xadiidka amarkaoo waa si guudba waaba mid raaxadaasi way jirtaa ee inta badan waxay kuba cileeyaan waa lilfasli bayna sunnati waalfarad si loo kala fasliyo sunnihiiyo faradkiya bal adigu waxaan leenahay irtijaacaas in bacd asaxaaba ama bacd asalaf iyagu waxay ku tirinayeen dee waxa weeye inaanu ina sunnaba ahaynoo wabase ibnu mascuud iyo ibnu cumar iyo xataa bidco kuba tiriyo ciduu masaajidka kuba arko isagoo samaynaysa qururux kuba sayidkee laba soo naqliyey waxa weeyaan waxaan leenahayna taas umuurahan iyo axaadiidan ban iyaga gaadhin oo kale ibnu xasmi oo kale halkan dee ifraad weyn baa jirto wuxuu kaba dhigaa badcadaasi inay waajib tahay oo ruux kasta waajib ku tahayoo khaasatan ruuxii sunno subax tukaday wey haddaan sunno subax tukan isagu ma odhanayo hadduu sunno subax tukaday inuu dajcadaa la yimaado salaaddii subax baabuu sixadeeda shardi ugaba dhigaayo haddaanu jiifsan dee salaaddiisi ma ansaxaysa hadduu sunno tukaday waa haddii uu sunno tukaday wey haddaanu labada ragcadood tukan ma odhanayo laakiin culimmadii ka dambeysay kolley taas dee waxay kaba tiriyeen inay ifraad tahay bal ibnu taymiye iyo waxaabay dacniyeen xadiidka amarka kuba yimi waayo wuxuu xujaysanayaa xadiidka amarka le in cabdulwaaxid ibnu ziyaad la yidhaaho xifdigiisa maqaal ku suganya la gooni noqdayoo axaadiisu ficil bay ahaydee qowlkan ay diideenba walow xaafid halkan leeyamaya xujo waa usuu badaay laakiin maxay tahay katagaas iyo umuurahaas inoo cadaynaysaa waxaad isugu keen imanayaana waa lilistixbaabba weeye aimada qaarkood haddaba ama bacda salaf waxay kuma tegeen ruux markuu aqalkiisa ku tukado inay mustaxab tahay laakiin masjidka oo kale ee kolkol waxaa laga yaabaa inaanay u suurto gelinoo ama safka halkuu kagaba jira iyo cidhidhig iyo taasoo kale inaanay ahayne ay taa tahay calaa kulli xaalin waa shay rasuulka ilaahi noogaba sugan laasimna ma aha arrinkuna dee sunnihiisa subaxa wuxuu ku tukan jiray aqalkoo halkaasuu laba iman jiray waana faslin laakiin aanan lahayn waxyaalihii kale socod iyo hadal iyo waxyaalahaasi way ka kaafinayaane dee sunna ahaan markaan eegniya istixbaab ahaan waa arrinkaa axaadiis ay naguma sugnaatay amarkaasna kollay kuba yimi taasba weeye laakiin halkan ama dee wax bidco laguma tiriyo ama la yidhaha aslan mustaxabba maaha bal taas ma jirto kolley waxa weeyaan waa shayga sunna ah ama istixbaabkaa faslintaas iyo raaxada aan sheegnay labadaba arrintu ay tahay haddii ruuxuu gurigiisa ku tukanayan si rasuulkii yeeliya jira waa taas haddii u xataa masjid ku tukanayo uu sameeyana wax baasiyo ku sugan ma jirto bal saddex baab baan dhammaynay saddex baab baa ka hadhay sunnihii subaxa eeg markaa xagga abwaabtay noo tirsanay imaka baabkii afar iyo labaatanaad baan ka baxay tirada raqamka wuxuu noqon lahaa baabkii shan iyo labaatanaad markaan abwaabtii taajudka laga soo bilaabay inaan gallo axaadiista waxaan ka baxay kun iyo boqol iyo koob iyo lixdan imaka waxaa iigu xiga kun iyo boqol iyo sideed iyo lixdan markaa kolley sababtu waxa weeye oo imaka arrintani ay tahay oo arrinkani dhacay usuushii kitaabka intoodii badnayd ayaa waxaa jirtay tartiibtan ah lixdan baabee sunnaha subaxa saddexna inay ka horreeyaan baabka inoo dambeeya saddexna ay kaba dambeeyaan taas baa usuusha inteedii badnayd kuba sugnayd usuusha qaarkoodna in ay saraacaan lixda baab oo baabkaa kale inoo dambeeya markaa dambeeya ayaa kuba sugnayd xagga tartiibta marka la eego waa sida mudan waana taxaaf ibnu xajar raacay ee laakiin waxaa ishkaalku kaba imanaya tarqiimka kitaabkii waa la tarqi uu tarqiimsan yahay axaadiistii markaas haddii aan imika ka bood aan tartiibtan oon anigu san tartiibta fatxulbaari kuba socdo dee waxaa isuu kay xigaya xataa tasiilkiibaa yar dhibi ka imanaysaayo xadiidkii kun iyo boqol iyo koob iyo lixdan iyo kii kun iyo boqol iyo sideed iyo lixdan baa isku xigayo hadhow markaa waxay noqonaysaa arqaam dee mutafaawita in la qoro gees kalena ciddii mutuun haysatay ama sharaxyada kitaabka xasba dilaaci oo kale iyagu waxay ku socdeen tartiibtaa kale waa xaafid marka waxaa habbooneyd maxamed fuaad cabdilbaaqi raximah llahu tacaala markuu bukhaariga tarqiiminayay dee bukhaarigu horta tarqiimiyay isagoon markaa dabcadan fatxi la doonan markii dambena saas ee wakhtigaas hore in tarqiimka iyo ballaysla doonto oo alla qalsan xaafid uu kuba socdo kitaabkiisana tarqiimkiisa uu ahaado ee tarqiimkiyabaa kala duwan si uuba sharxayo markaa bal waxaan leeyahay waxaan u yarboodaynaa saddexa bab waan kusoo noqonay qolooyinkana fatxulbaari haysta uun weeye waay baabu maa jaa fii tadawuci matna matna waxa wey dadkii daarulfikri haystay ama dabcada hore salafiya la idhaaho bal maalan taasin ayuunbay nogu hansaab baabu maa jaa fi tadawuci matna matna haadakani baabu bayaani maa kii baabkii cadayntii weeye jaa yimi fi tadawuci sunaysiga salaadii la sunaysanayo matna matna laba laba ragcadood oo ujeedadu inay isa habooni tahay kol hadduu salaadu naafilo tahay markuu laba ragcadood tukado inuu salaamo naqsado matna matna macnuu waa maxay an yusallima min kulli sintayni weeye labadii ragcadoodba xataa hadduu sunnayaal intaa ka badan waaba isagoo duxo sideed iyo in ka badan gaadhsiinaya ama salaad kaleba iska wata inuu labalaba loo tukado bal istixbaabkeediyo siya inay taasi mudan tahay iyada xagga salaada habeennimo horeynu usoo marro salaatuleyli matna matna baynu soo maray taas oo witrinaan kusoo marray meel dambanaan kuba soo maray ee imika waa salaadii maalinimo taasba weeyaanoo iyadana sida habboon ruuxu sunna hadduu tukanayo inuu labalaba tukado labalaba uu u tukado ayaa iyadana mudan axaadiid waxoogaa ayana uu israacinaya qayb dhan waa axaadiidaynu soo maray qaybna way dambaysaa ee laakiin waa axaadiidii lixa bal labada mucallaqa markan kaba reebno ee intuba bal markaa waxaa ku jira uun iyadoo ay laba ragcadood oo la tukaday weliba salaad midna waa mid mudlaqaydoo habeeniyo maalinba way ixtimaalaysaa kuwana maalin bay ahaayeene intaasuu inoo keeni doonaa bal umuurtaas ayuu taasuu baabkeedi yahay wayudkaru daalika arrinkaasoo ah in tadawucu si guudba hadda ma aha iyadoon kii habeenkii kii maalintii aan la saarin ama habeen ha noqdo ama maaline tadawucu uu yahay laba laba ragcadood taasi sida habboon ay tahay waxaa laga sheegay can camaarin waabidarin wa abi darin wa anasin wa jaabir bni zaydin wa cikrimata wazuhriya radia allahu canhum qolooyinkaasoo dhan waa saxaabo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah ee barhkooda a'imadii sida xaafid ibnu xajar oo idilaac aada iyo aada u badan leh ee kuwa qaarkood waa helay halkii kuwan uu sheekhu ishaarayo barhkoodna tacliiq qanuun mooyaane wuxuu leeyahay iyagoo mawsuula maan arag ee bal markaa camaar ibnu yaasir isagoo salaad tukadoo laba ragcadood oo fudu tukaday intuu masjid soo galay taas baa xadiidku kuba sugnaa abu darna sidaasoo kale inuu laba ragcadood tukaday isagoo masjid soo galay intaa ku salaamo naqsaday bal waa xadiid aynu soo marro imikana uu keeni doono ayay taasi kuba timi barhkoodna jaabir ibnu zayd waa taabici waa abu shactaan ninkaa la odhanayay cikrima iyo zuhri intuba waa taabicin sadda horena waa saxaabo iyagoo qolooyinkan xaafid ibnu xajar bal cikrimo kiisa waa sheegayaa waxa weeyaan meesha uu kuba sugan yahay jaabir ibnu zayd iyo zuhri iyagoo mawsuula man arag buu yidhi bal intoodaba laakiin maxaa jirta oo laga soo naqliyey iyagoo laba laba ragcadood ku dhammaystay salaadoodii oo dee ku salaamo naqsadee laba wax ka badan aan israacin bal axaadiidii marfuucayna waa tan wa qaala yaxya ibnu saciidin alansaariyu yaxya ibnu saciid alansaari wuxuu yidhi ma adragtu maan soo gaadhin fuqahaa ardina dhulka iyaga fuqahadooda waa madiino u jeedaa ilaa yusallimuuna inay yihiin kuwo salaamo naqsada fii kulli itnatayni min annahaar waa laba ragcadood oo kastoo dee sunno ay tukanayeen oo weliba salaadii maalinimo ah salaadda habeenka waaba la garanayo xadiidkaa kuba yimi eh iyagoo taas sumayo wax kaloon ku soo gaadhay ma jirto oo macnaha wuxuu leeyahay dadkii fuqahada ahaa ee beledkan waa madiina waa reer madiina in anigu soo gaadhay dadku soo gaadhay saxaabada dee anas oo kale iyo waa soo gaadhay ee kibaartii taabiciintii dee sa fuqahadii madiine toddobada ahayd ee saciid ibnu musayib iyo ay kaba mid ahaayeen iyo raggii kale fuqahada ahaa ayuu madiine kuba soo gaadhay isaga ka waaweynaa isaga waa siqaara taabiciin anas oo kalena waa soo gaadhay bal haddaba wuxuu leeyahy dadkii fuqahada ahaa ee beledka iyagan ehelkiisa kaba midka ahaa waxaan anigu arkay oon ku soo gaadhay waxay ahayd un markay salaad maalina ay tukanayaan inay labalaba ragcood ka dhigaan ruuxu eg hadduu niyeysto oo uu isagoo duxo tukanaya ama salaad kale afar iyo lix iyo israaciyo looma diidayo niyadiisay ku xidhan tahay habeenkiina saasoo kale saa rasuulka ilaahay baa yeelay hadduu toddoba ama sagaal israaciyo ama shan saddex xaalaba rasuulka ilahay way ka sugantahay shan atixiyaad keliya leh toddoba laba atixiyaad leh sagaal laba atixiyaad leh intaba rasuulka ilahi way kaba sugantahay taasoo kale uu yeelo looma diidayo uu niyeeyo xadiidkii abuu salame ee caaisha ay lahayd rasuulka ilaahay kama badin jirin rabadaan iyo keyrkeedba koob iyo toban ragcadoodna afar buu tukanaya daahirku waaba si wax afarta israaciyey ayaabay ahaydba oo daahirku marka horta taa haddii uu nimaaha looma diidayo oo xataa xadiidku salaatuleyl maala maala yidhi haddii uu niyeysataa looma diidayo ee laakiin maxay tahay maxaa asala maxaa badan haddaanu niyadaa la imanna muxuu la imanayaa hadday salaad habeennimo tahay iyo hadday salaad maalnimoba tahay kol hadday sunnayaashii tahay in laba laba hadduu dee waxa weyn lagu salaamadsaday intaa weeye xdثna qتaybة qال xdثna cبdالرحمن بن أbي المwالي عن محمد بن المنkdr عن jابر بن cبداللahi رضي الله عنهma qال أنه qاal bal waa xadiidkii istikhاarada kollay meel kaleu ku dambeeya ama laba gooroo kaleu soo celi doonaa halkaasi maka halkan kumaba sharxayo ma qabanayo ee halkaasaanu sharxiisa u dibdhigtaye bal waan laqbaynaynaayo istikhaar ahaan uguma joogsanayna halkan waayo axaadiida baabka waxaa jamcinaya inay laba ragcadood ay ahaydun salaad laba ragcadooda taas ay ahaydunbaa jamcinaysa haddaynu isnidhaahno mid kasta gaar ahaantiisa loo eego masaladii ha laga hadlayna casharkii ma soconayo kol hadduu inoo dambeeyo ee waxaan eeganaynaa un maxalushaahidkii haddaba wuxuu uhi jaabir ibni cabdilaahi qaala kaana rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yucallimunaa midna bara alistihaarata istikhaarada waa ilaahoo la weydiisto sa adiga kuu roonee khayrku uu kugu suganyay inuu ku waafajiyo fi lumuuri umuurta waa wax alla wixii uu ruuxu doonayay inuu kuba dhaqaaqo ku hamiyayay bal in ilaahay la weydiisto sa isagaa og caaqibada iyo umuurahaba eh sa khayr kale inuu ku weydiisto waa khayr iyo sa roon dalabkeed iyo weydiisiga ilaahay la weydiisanaya taas buuna barayay kamaa yucallimunaa siduu noo baro asuurata min alqur'aan oo bacnaa ducada soo socota weeye ee lafdigeedna in la ilaaliyo weeye haddaba sidan suuradda qur-aanka ugu dabdinayo uu barayo ayuu ducada istikaaradana u bari jiray oo yaquulu wuxuu odhanayay idaa hama hadduu hamiyo axadukum xadkiin bilmri arin uu ku hamiyo falyarkac oo waxbuu doonay wixii weli kuma dhaqaaqin oo muug goosan oo nin wixii gudagalay maaha laakiin wuu doonay uu ku hamiyey uun falyarkac ha tukado ragcatayni laba ragcadood oo min hayri lfariidati salaada faradka aan ahayn waa halkan maxalu shaahidku laba ragcadood ha tukado wey xadiidkuna maaha waa xadiid mudlaqa maanta hadduu habeen tukanaye hadduu maalin tukanayaba waa siduu yeelayo salaadu mid habeenkii un u gaara maaha mid maalintii un u gaara maaha ruuxu markaa uu doono habeenna waa tukan karaa maalinna waa tukan karaa ee markaa maxay ahaydna waa kan iyadoo maalinba la tukanayo idlaaqeeda markaan eegno laba ragcadood rasuulka ilaahay yidhi bal maalan maasaade iyadoo barhkooda mafhuumkaa salaatuleyli matna matna in salaada maalinimo ay ka duwan tahayoo iyadoo afar afar la israacinayo walow dee lafdiga xadiidka salaatuleyli matna matna waa xadiidka saxiix hasan kuma soo maray riwaaya jirtay salaatuleyli wanahaari oo culimmadu laakiin annahaaridan way cileeyeen se in dee waxa weeye in xadiidkaasi mafhuum ma laha oo aan idhaahno maalintiina way ka duwantaho iyada afar afar baa loo tukanaya waa kanoo falyarkac ragcatayni min hayri fariida xadiidka ta kuma sugana istikhaare hadday noqoto hadduu imika salaad faraduu ka baxay salaaddii cishaayibaabuu kaba baxay hamigeedna waa kuba jiray ducadii dee faradkaa dabadeed waayo rasuulku wuxu uhi min hayri lfariidati markaa faradkaa dabadeed kuma aqraya ducadii eh salaad bal waxa weeyaan sunno un ama laba ragcadood oo sunno ah ha tukada oo aan ahayn fariido waayo rasuulka ilahi baa hi min hayri lfariida uma liiqul ha yidhaaho waa markuu tukado dabadeed waa duco daahirku waa taas waayo waa tan sumadana ay halkan loogu cadfay allahuma inii astakhiruka bicilmik wa astaqdiruka biqudratik wa asaluka min fadlika alcadiim ilaa akhiri ducaa allahuma ilaahay waan laqbaynayaa uun in inii anugu astakhiruka waxaan ku weydiisanayaa sida ii khayr kale ayaan kaa dalbayaa bicilmika waa badan imaka bicilmika iyo biqudratika kuba sugan waxaaba sida xaafid alciraaqi yidhaah cayni baa kasoo naqliye wuxuu leeyahy aba litacliilo waa bicilmika oo bisababi anaka aclam waxa weeye taa aan ku weydiisanaya dee adigaa cawaaqibta og adigaa bawaadinta ashyaada og anigu xale waxaan ka ogay maba jirto waa inaad tahay ka dee wax kastaba og ee taas ayaan ku weydiisanaya wa astaqdiruka waxaan ku weydiisanayaa karsiin aada i karsiiso siintiyo taada waa dalab macnaa waxaan kaa dalbayaa inaad i karsiiso weeyaan ood isiiso qudradiiyo awooddii biqudratik waa bisababi anaka qaadir markaa taasa waa bisababi anaka aqdar waa arrinku waayo adiga ah kadee wax kastaba karaya wax awoodoon leeyahay ma jirto wixii aad karsiisun baan kabar karaya waasaluka waan ku weydiisanayaa min fadli dee waana kelmaan iyo qolooyin baada macno kale waaba ishaaraan san isticaanaya habay dhaheen waasaluka waxaan ku weydiisanayaa ilaahay ow min fadlika alcadiimi fadligaaga weyn ee camiimka ah kaasaan ku weydiisanayaa fa innaka adigu taqdiru waad karaysaa walaa aqdiru anigu ma karayo wataclamu waad og tahay walaa aclamu anigu waxba ma ogi wa anta adigu callaamu lquyuubi waxyaalaha maqan ama qarsoon ka og baa tahay allahuma ilaahayow ducadii baa socotay in kunta haddaad tay taclamu mid og ana hada alamra amarkani waa wixii uu isagu ku hamiyaye markaa weeye halkan baanu bedelkeeda ana hada alamra waayo waxay noo dambaysa wayusami xaajatahu ishaaradan markan ana hada alamra halkeeda ayuu xaajadiisii gelinaya oo arrinkan halkan uu magacaabanaya xaajadiisii oo ana hada alamra khayrun lii fii diini inuu khayr ii leeya diintayda iyo wamacaashii noloshayda iyo wacaaqibati amri arrinkayga ciribtiisa iyo kiisa dambe aw qaala wuxuu yidhiba dee halkan intan bedelkeed caajili amri wa ajili amarka iyo kiisa degdega ooba noloshiisii iyo adduunyadiisii iyo dee kiisa dambeba hadduu inuu khayr ii leeya aada og tahay faqduru lii ilaahu ii qadar oo taasoo adigu ii qadar oo taa isiin wayasiru lii iina fudaydi uma baarik lii fiihi ii barake oo dee khayr iyo nicmo adiidaa imisay igaba yeelkaas wain kunta taclamu haddaad tahay ana hada alamra halkana xaajadii uu magacaabaya sharun lii fii diini wa macaashi wacaaqibati amri aw qaala fii caajili amri waajili fasrifu cani ilaahu iga jeedi oo waxaa xaggiis markaa shaygaa iga jeedo xaggayga kaba sarfi wasrifna ana isarfiyo can canhu oo macnaa qalbigaygaba hamigiisan iyo doonitaankiisan iyo raqbadiisan qalbigayga kaba saaro aniga ijeediyo shaygaaba igaba jeediyo qalbigaygaba saarba fikirkiisii iyo hamigiisii waqdur qadar lii aniga alkhayra xayu kaana meel alle meeshuu kuba sugnaadaba waxaa khayr kale ii qadar uma ardinii bih haddana markaa adii qadarto mid ku qanca ku raalli noqda waxaad u qadartay ilaahu igaba dhig qaala wuxuu yidhi wayusami xaajatahu oo halkaa ana hada alamra halkaas ayuu xaajadiisa bal waa taasoo e waa ruuxii intaanu wixii goosan hadduu goosto oo wixiiba ku guda jiro istikhaara ma jirto markuu ku hamiye uuna weli aanu kuba dhaqaaqin taasuu laba iman ilaahayna sidaa khayrkalu waafajin wixii qalbigiisa uu munsharixu noqdo ee u waasac noqdo ayuunbuu laba iman bal haddii laakiin waxba gees ay uguba dhici waayaan miyuu ku celcelinayaayoo kale kolley imaam nawowi raximah llahu tacaala kitaabka adkaar wuxuu soo naqliyaa xadiid ibnu sunni uu kaba soo naqliyo oo ah dee waxa weeyaan sin toddoba goor iyo laguba celinayo taas weeye ayuu soo naqliyaa xadiidkana isagu sheekhu wuxuu dhaha wafiihi man lam acrifhum waa sanadkiisa waxaa ku sugan cid aanan garanahayn xaafid ciraaqina wuxuu dhaha dadku waa la garanayaaye ee laakiin barhkood dacfi aad iyo aad u dee heer aad u adag gaadhay ayaa laguba yaqaanaayo dabadhna dacfi kalea laguba yaqaanaayo bal adigu xadiidka imaam nawowi raximah llahu tacaala kusoo naqliyo in adkaarka uu kuba soo naqliyo ibnu sunni uu kaba soo naqliyo cibaaradaasna uu kaba cabiro dadka sanadkooda kuba sugan waa dee dadka barhkood waa dad aad iyo aad u daciif oo xadiid markaa la qaato oo halkan imika la yidhaha toddoba goor baa lagu celcelinayaayo bal ilaa inta dee qalbiga wuxuun u waasac noqonayo iyadoo xadiidkaa la qaadanaya maaha waayo xadiidku dacfibuu nihaayo kaba gaadhay taasba weeye cayniyoo kale halkan wuxuu yidhaha bal xadiidku taa haba ahaadee laakiin dee rasuulka ilaahay kaana idaa dacaa dacaa alaaan xadiidkii ah markuu ducayso saddex goor buu kuma ducaysan jiray haddii xaggaa loolaba kaco ee waa ducadii oo laguba celceliyo ay noqoto taas oo xaggan ba laakiin adigu bal xadiidkaasi waa taa xagga kale dee salaad waa la tukanayaa wax gaaroo lagu aqriyayo dee faatixada aan ahayno si gaarina iyadna taas waxaynu hayno maaha hazali raximah llahu tacaala dabadiina imaam nawowi oo kale ah waxay halkan idhaahaan wuxuu aqriyayaa qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allahu axad buu aqriyayaa labada ragcadood dee barhkoodna waa kun yidhaho rabbuka yakhluqu maa yashaa wa yakhtaar iyo umuuru aqriyaya laakiin suu ciraaqi yidhaaha raximah llahu tacaala dee wax duruqda kuba yimi aslan oo axaadiidta dariiqiisa kuba yimi ma jirto markaa hadduu faatixada markuu aqriyo suurad gaara oo la leeyahay suuraddaa gaar ha loo aqriyo oo la yidhaha taasaa sunnaha taasi ma jirta dee ti uu doono ayuu raacinaya haddaanu faatixada kuba gaabsan taasba weyn xadaana markaa imanka xadiidkii maxaan kaba qaadanay waa intaa laba ragcadood talabaadna salaadda waxaan yidhi habeen iyo maalinba waa la tukan karaa marka maxay noo soo baxaysaa tii maalineedna inuu laba ragcadood iyaduna la tukanayo sidaa baabka u baabaysnaa waayo inay salaadda habeennimo waa horreysiya halkan maalintiibu ka ayuu markaa wadaaba tadawuciya xadaana almakiyu bnu ibraahima can cabdillaahi bni saciidin can caamir bni cabdillaahi bni zubayr can camri bni sulaymni zuraqiyi anahu samica abaa qataadata bni ribciy ibni ribciyin alansaariya radia allahu canhu qaala anahu qaal kole xadiidku waa xadiidaynu soo maray salaad dhexdeedii baynu kuba soo maray sanadka dee wax isbedel waa jiraa inta dambe mooye inta hore wax waa isbedelayaan laftigu kolkol bay alfaadu in yar isbedelaysaa laakiin waa xadiidaan soo maray oo waxa weeye xadiidku inuu yihi qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam idaa dakhala axadukum lmasjid axadkiin hadduu masjidka soo galo falaa yajlis aan u fadhiisan xataa yusaliya ragcatayn waa taxiyadii masjidka habeen hadday tahay hadduu maalin tahayba hadduu masjidkii soo galo horta intaanu laba ragcadood tukan iyo aanu fadhiisanin ha tukado eeg maalin buu soo gelayaa oo dee waxaa markaa laba ragcadoodna inuu tukadaa waa tan looguba yeedhay ee la farayo inaanu fadhiisan waana laba ragcadood markuu tukadana labadaa waa salaamo naqsanayaayo maxaa inooguma sugan tadawucii dee matna matnaadii xadaثna cabdالlahi bn yuسuf qaal akhbarana malik can isxaaq bn cabdالlahi bn abi طalxata can anas bni maliki radi allahu canhu qaala salaa lana rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahi wuxuuna tukiyey ragcatayna laba ragcadood uma sarafa markaasu haddana iska tegay kole waa xadiidka isagoo intan ka dheer abwaabtii sufuuftii aan kuba soo maray waa markii rasuulka ilaahi gurigooda yimi anas dee hooyadiina waa joogtay markuu cuntadii cunay rasuulka ilaahi yihi kaca waan idin tukinayaaye isaguna waa daba joogsaday dee waxa weye ruuxii dumaraana way kaba sii dambaysay muxuu tukiyey rasuulka ilaahay waqti maalinana way ahayd maalin bay ahayd laba ragcadood markuu labadii ragcadood tukiyey ee uu dhammaystay ayuu tego dee uu ka baxay oo insarafadan waa xaggii dee masjidkii ama xaggiisiba u kacay oo gurigoodiibuu kaba tegay weeye xadiidka horeynuu soo marree maxalushaahidku waa maxay weliba maalin bay ahayde laba rasuulka ilaahi laba ragcadood in tukadu ku salaamo naqsaday markaa in la yidhaaho maye salaada maalineed laba way ka badan tahay waa in haddaad sunnaysan se afraa tukato taasi ma jirta wey xadaana ibnu bukayrin ibnu bukayr horeynuu soo aragnay in badan yaxya ibnu bukayr xadaana laythu can cuqayli can ibni shahaabin qaala akhbaranii saalimun can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala anahu qaal cabdullahi bni cumar baa wuxuu yihi sallaytu waan tukaday maca rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam ragcatayna laba ragcadood qabla duhri duhurka hortii wa ragcatayna laba ragcadoodna bacda duhr duhurka dabadii baan la tukaday wa ragcatayni laba ragcadood bacda aljumucati jumcada dabadeed baan la tukaday waa sunna wa ragcatayni bacda almaqribi laba ragcadoodna maqribka dabadii baan la tukaday wa ragcatayni bacda alcishaa xadiidka iyadna horeyn jumco usoo marray waanu abwaab buu iminka ku keeni doona waayo tadawuci baa bilownayba salaadihii sunnayaasha ahaa markaa salaatuleilka aan ahayn ayaa halkan inoo bilaabmaya duxada iyo markaas iyo salaadihii rawaatibtiiyo waa inoo wadaa iminkaan dhex gallayba jumcadii baan laakiin kusoo maray marka wax kale maqsuudku muxuu yahay waa kan rasuulka ilaahay salaad maalinimo ay duhurka hortii laba ragcadood buu tukaday duhurkii dabadeed laba ragcadood buu tukaday jumcada dabadeed laba ragcadood buu tukaday marka labadan kale waaba salaad habeennimo bacda almaqrib iyo bacda alcishaaya dee waa laba laba ayuu rasuulka ilaahi kaga baxay marka baabkii iyada taasna way nooguma sugantay waana xadiidkan soo marray inoona dambeeya aan naga dheeraan doonin haddii alaydha xadaana aadamu qaala akhbarana shucbatu qaala akhbarana camru bnu dinaarin qaala samictu jaabira bna cabdillaahi radia allahu canhuma qaala anahu qaal jaabir bni cabdillaahi baa yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa yihi walxaal wa yakhdubu uu khudbaynayo idaa jaa hadduu yimaado axadukum axadkiin walxaal alimaamu imaamku yakhdubu uu khudbaynayo aw qad kharaja amase imaamkii uu soo baxay wey waa shaki uno dee imaamku markuu soo baxana mimbarkuu fuulaya maaha inuu masjidkii fadhiisanayo waqtigaa salaadu gaadhuu soo baxayo jumco marka ay tahay mimbarkuu fuulaya markaa falyusalli ha tukada ragcatayn oo ujeedadu imaamka soo bixitaankiisu salaadii buu joojinaya ninkii sii fadhiyey oo dee salaada oo dee mimbarkiibuu fuulayba khalaas markaas khudbadii hadday bilaabantona waa kaasoo dee inay u ataan may bannaaneen salaad la tukado waqtigaa loo kaca laakiin ruuxii daakhilka ee soo gale waqtigaasee yimi rasuulka ilaahay taxiyadii masjidkeenu soo marray ayuu faray inuu tukado isagoo dee soo koobaya intana xadiidkana waynu soo marray horeynuugu soo marray iyo kalaamkii culimmada iyo sharaxoodii iyo bal umuurahaas ciddii lahayd me waqtigaa lama tukanayo qowlkooda ahayo kuwii kaleba dee xadiidkuna waa kaasoo sariix buu ku yahay in lama tukanayo waayo xadiidkii kale ahaa rasuulka ilaahay ninkuu yidhi intuu fadhiistay uu ku yidhi dee asallayta yaa fulaan oo markuu yidhi maya qum farkac ragcatayn waxyaalahabaa lagu dee tawjiihaad kale u yeeleen qolooyin kale wakhtigaa lama tukanayo laakiin kan oo kale dee wax imika lagu awiliyo marka wax kaloo lagaga jawaabaa ma jirto ruuxii way bannaan tahay salaadii taxiyada masjidka bal waa la faraya hadduu khadbadii oo socoto soo galo inuu tukado maxalu shaahidkuna maxay tahay fal yusalli ragcatayni weeye xadiidkuna waa soo maray xadaثna abu nucaymin qaala xadaثna sayf bnu sulaymaan almakiyu qaala samictu mujaahidan waa nin reer maka walow markii dambe mala ciraaqiya uu degay waana nin hiqaa weeye samictu mujaahidan yaquulu utiya bnu cumara ina cumar baa loo yimi radia allahu canhuma fii manzili isagoo halkii uu deganaa iyo gurigiisii ku sugan kolley manzilku waa halkii raxligu ahayo waayo waa fatxu maka in markaas ay ahayd oo dee isaguba madiinu kaba yimi faqiila lahu waxaa lagu yidhi hada rasuulu اllahi salى اllahu alيه waslm waa kan rasuulkii ilaahay oo qad dakhala alkacbata waa rasuulkii ilaahay oo kacbadiibuu galay rasuulkii ilaahay taas baa lagu yidhi qaala wuxuu uhi ibnu cumar faaqbaltu waan soo qaabilo xaggii masjidkan usoo kacaya kacbadii faajidu waxaan helayaa rasuul اllahi salى اllahu alيه waslm rasuulkii ilahay oo qad kharaja soo baxay wa ajidu waxaan helayaa bilaalan cinda albaabi qaa'iman isan baa dee inoogu sugan qiyaasku wuxuu keenayey in faajidu bedelkeeda yidhaha fawajadtu wawajadtu labadaba oo waan soo qaabilayo fawajadtu waxaan elin waa wax tegay buu ka warramayaaye rasuulkii ilaahay oo dee markaa kacbadii ka soo baxay waxaa kaloon helay uu ka dambeeyey markaase wajadtu bilaalan cinda albaabi qaa'iman e laakiin maxay tani tahay waxa weeye uun bal waa xaaladii hore horta xikaayadeed uu kaba xikaayoonayo iyo maxay tahay istixdaaru suurat lwijsaan wuxuu meesha tilmaamaya si waxa imakaba joogto si wuxuu imakaba arkayo wax waaqaca ay tahay oo waa si u xaadirsanayo u xusuusan yahay u xafdisan yahay u xifdisan yahay iyo dee xaaladii hore ka xikaayadeed taas bay tahay ee qiyaasku wuxuu keenayay maanta in laga cabiro faqultu waxaan ihi bilaalu bilaalow sallaa sallaa ma tukaday rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam fi lkacbati kacbada dhexdeed qaala wuxuu nacamhaa uu ku tukaday qultu waxaan ihi fa ayna halkee buu ku tukaday qaala wuxuu ihi bayna haatayni alustuwaanatayn laba tiir buu u tilmaamo oo albaabka markaad gala dee xaggaa kagaba toosnaa xaggeeda waa dhinacan dee dhinaceeda dambaba kacbada markaas labadaa tiir dhexdooda ayuu kuba tukaday kolley umuurahan abwaabtii qibladan kuba soo maray xadiidkan iyo isagoo yidhi waxaan iloobay ama maan weydiin markaa imsuu tukaday maan weydiin iyo umuuro waxyaalo kala duwan ee imanka maxalu shaahidku halkeed uma kharaja rasuulka ilaahay waa soo baxayoo dee markuu tukaday dabadeed buu soo baxay fa sallaa ragcatayni laba ragcadood buu tukaday fii wajhi lkacbati halkan kacbada wejigeedii waa albaabkeeda xaggan iyo qubul kacbada uu yihi hadihi lkacba ayuu kuba tukaday bal xadiidkaisna waan soo maray labada ragcadood waana maalin bay ahayd laba ragcadood oo la tukadayna way nooguba sugan tahay marka salaadii maalinimona waa taa yusalla min kulli hintayn baabkii axaadiidiisi uu israaciyey laba xadiidoo mawquufa ama calaqa aanu sanadkooda dhammayn dee ayuu halkan inooguba dhiganayaayo mid aynu soo marnayo mid inoo dambeeyabaa labaduba iyagoo mawsuula kitaabka ku sugan oo wuxuu ihi qaala abuu cabdillaahi waa imaamkii kitaabka laha waa bukhaari qaala abuu hurayrata wuxuu ihi radia allahu canhu awsaani nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ii dardaarmay biragcatay duxaa duxada labadeeda ragcadood dee markaa laba ragcadood hadday tahay waa la salaamo naqsan weeye labadaa ragcadooda duxada kolley waa xadiid inoo dambeeya rasuulka ilaahay saddex arrimood u dardaarmay labadaa duxada bil kastaba inuu saddex isho kaba soomo inuu dee waxa weeyaan witrigiisa dhammaystay intaanu seexan waana ruuxa dee isla malaama toosaysid intaas bal maalan ayaabay dee habboon tahay inuu salaadiisa habeenimo ama witrigiisa dhammaystee iyo dee inaan witriyo inaan seexan waa xadiidka waanu inoo dambeeya maxalu shaahidkiina waa kan waa lafdigan ah biragcatay duxa waana mucallaq halkan wa qaala citbaanu citbaan wuxuu yidhi hadaa calaya rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baa soo kallahay aniga iyo iigu soo kallahay weeye wa abubakrin abubakr radia allahu canhu bacdama imtada annahaaru intii ay cadcaddu kor noqotay waa barqa dheer ay gaadhay dabadeedee maalintii uu taagmay ama fidsamay macnaha uu dheeraaday uun cadcadda ay dheeraatay wa safafnaa waanu safannay waraa'ahu rasuulka ilaahay gadaashiisii farakaca ragcatayni laba ragcadood buu tukay xadiidkana marar baynu kol isagoo gaaban iyo isagoo dheerba waynu soo marray isagoo dheerna waa inoo dambeeya waa citbaan ibnu maalik markii uu rasuulka ilaahay ku yidhi indhahaygii waan indha dareeyey oo marka weliba habeen ay noqotay roobku do-ona waa dooxaas soo rogmado kama tallaabi karo xaggii masjidka uma tallaabi karo ee kaalay bal masjidkii aqalkayga meel kaga tuka aan kaga dhigta masjid rasuulka ilaahayna maalintiibuu u yimi waa tii dadkuna uu soo ururay saynu soo maray markaasuu jamac lagu wada tukaday labadan ragcadood waa salaad maalinimo laba ragcadood buu tukaday xadiidka waxaynu soo aragnay marar isagoo gaaban iyo isagoo dheerba bal waxa weeye imikana insha allahu tacaala cashirkan adigu dhow waa inooguba iman doona soo celin doonaa maxalushaahidku farakaca ragcatayn bal haddaba mar waxay tahay baabkuu inoo dhammaadee bukhaari ujeeddadiisu waxa weeye axaadiidan uu soo dee istabageliyey isagoo ku radiyaya uun qolooyinkii sheegtay atadawucu fi nahaari yakuunu arbacan mawsuula kol hadday salaad maalinimo tahay sunnana ay tahay afar xidhiidhsan ayaa lagu markaas ayaa dee sunno u yahay marka waxaan leenahay waa jaa-isu laakiin maxay tahay jumhuur culamaana doorteen waana tan bukhaari inoo soo dhigtay in salaada habeennimo iyo salaada maalinimoba laba laba ragcadood loo tukado oo marka laba ragcadood la tukadaba laga baxo taas baa mudan wixii intaa ka badna hadduu ruuxu niyeeyo iyada dee waa leeyahay niyadiisii laakiin sidii badnayd tanba weeye waayo idinku waa idiin tartiibsantay anigu maka safaxaad baan dib haddana u noqonaya halkii hore ayaan dib ugu noqday oo ay markaa la eego in bal waxa weeye baabulxadiidi bacda rakcatay alfajr idinka dee taasi aniga saas haddii ay la midtiina halkii ku noqdo un ciddii ila mid ahayd bal xadiidkii weeye ama sheekadii iyo hadalkii hadalkii labadaas ragcadood subaxa dabadi ahaa macnaa inay bannaan tahay waayo bacd salaf ayaa laga soo naqliyey marka la eego kol hadduu ruuxu sunnaha subaxa tukado in dee waxa weeyaan aanay habboonayn ilaa salaaddii subax ka tukanaya inuu hadlo wax khayro u mooye wax kale uu kuba hadlo taasoo kale ayaa bacda salaf lagaba soo naqliyay waana tii aynu soo maray bal markaa waxa weeye waxba karaahay inaan intaa ku sugnayn waayo ibnu abi shayba ibnu mascuudna uu kaba soo naqliyay sanadkuma sugnaa laakiin ibraahim unakhaci iyo abushactha iyo qolooyin kale ayuu ka sugan yahay taas inay ilaahay ma haboono kol haddaad sunnii subxa tukatay ilaa taas hadal kale iyo waxyaalo ma habboona bal taas may rasuulka ilahay bay noogala sugantahay waa inay jaais tahay waana xadiid bar dhaweyd aan soo marayba xadaثna caliy bnu cabdillaahi qaala xadaثna sufyaanu qaala abunadri xadaثanii can abi salamata can caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh wasalam kaana yusalii ragcatayn balin sufyaanku waa sufyaan ibnu cuyeyne caliguna waa ina madiine cibaaraana meesha ku suganoo xadaanaa sufyaanu qaala abunadri xadaanii arinku ma aha qaala abunadri abunadri baa yidhi oo abunadrin qaalo faacilkeedu abunadri maaha oo hadhow markaa ay noqoto dee waxa weeyaan inuu abunadri leeyahay bal matalan oo xadaanii can abi salam oo markaa ay noqoto halkan sanadkii inay wax kaba dhacsayn malaa nusqooyinka kitaabkada barhkooda waa lagu arkay leeyihin dee waa qalad maxdiya barhkoodi markaasan ama aan khibro u lahayn halkan oo halkan xadaanii dabadeed siyaadiye abi abihina wax riwaayo kutubtaba asalahaan kuma leeyahy ma jirtee arrinku waxa weeye sufyaan baa yidhi xadaanaa eeg xadaanaadaa waxaa le cali bnu madiini dee toore bukhaari baa leh xadaanaa sufyaano markaa qaala sufyaan baa yidhi markaa sufyaan baa faacilkiia qaala sufyaan muxuu yidhi abunadri xadaanii abunadri baa ii waramay dee si aynu arki jirnayna inay xadaaniida horeyso weeye intaasunba weeyaane laakiin wax kale maadee kolkolna way dhacdaa un iyadoo riwaayadka way iska soo noqnoqotaa dee ismigoo ka horeeya cibaaradan ama lafdigan xadaanii ama akhbaranida kaba horeeya bal qolooyinkiina sharaxaysta cibaara meesha jirta meeluu tambihi dhigtay halkan xadiidka qabashadiisa jirta dhammaantiin wada eega tambiih nusqadayda iyana bal aan kala duwanu baan doon eegay waqaca huna fii bacdi nusqi can sufyaana qaala salimun abunadri xadaanii oo iyad wa qowluhu abi xadaanii abi ziyaadaة laa asla laha waa saa anima kaba sheegay bal hiya qalad maxdun xamala calayha waa ruuxiisaasa taqdiimu اlsmi cala صifa cibaaradaas taqdiimu اlsmi maxaa ku xiga qolooyinkiina fatxehays على صفة مين فضلنا هيدا ما تقديم الاسم على صفته markaa ismigii oo laga horeysiiya sifadii ismi iyo sifo halkana ismi iyo sifa inooma taalo bal iminka ma odhanayo waxba ee in rogroga rogroga adi leeyahay taqdiim lismi calaa sifa lafdigani maaha sidan kolley ma dhici karto inuu yahay ee idinkaadi leeyahay bal fikir iyo rogrogtaan isku daro oo laftigee halkan qabanaya ay markaa sawaabka uu noqonaya waayo wax kaloo inoo taalaa ma jirto dhammaantii maqoreenkiina ba fadxaysa ninka mati mujarad hayse lama hadlayo cibaarada uu ka cabiray taqdiimu lismi calaa sifa ayaa meesha qaladkan uu ruuxa ugaba yimi ismigoo laga horreysiiyo sifadii sifadii ismigii bal taasi waa xaggeena xadiidkan markaa iska laqbaysanaya kollina waxaan jeclaan lahaa in lala soo degdego oo bal dee si aan haddana loo hiloobin bal haddii wixii la waayo cibaaradan waxa weeyaan lafdigan bal tasxiixiisa maxaa ismiyo sifa sifaduba oo ismi unbay noqotaa dee kowdhe ismiyo sifo la kala horreysiiya halkay sanadka kaga sugan tahay markaa ismiyo sifo sifadnayna waa ismiune maxay noqonaysaa bal taas eega waa fiiro yarbay mala u yar baahanaysaa haddaa melihii imika kitaab kale kasoo saxdiyo waxyaalo kol haddii nusqooyinka isku mid noqdeen waxaa dhici karta inaydaan helinba laakiin markaa dee miisaaba oo lafdiganoo saas soo eega wuxuu yidhi marka can caaishata an nabiya sala allahu calayh wasalam kaana yusalli ragcatayni waa laba ragcadood subax walow halkan imaka aan subaxii laynoo caddayn fain kuntum mustayqidatan haddaanay mid soo jeedo xadaanii wailaa dajaca inta mu'adinku ugaba imanaya uu jiifsan jiray qultu cali baa leh lisufyaana waxaan ku idhi fa ina bacdahum yarwiihi halkan ragcatay ilfajri halkan ragcatayndii aad ku warisay barhkood waxay ku warinayaan ragcatay ilfajri mala imaam malikiya waa riwaayadooda qaala sufyaanu huwa daaka maaha laba ragcadood oo kale waa kuwaa subaxo dee waa saa laguma wariyey xadiidkana maxaa inooguma sugan inay bannaan tahay bal hadal la hadlo sunnaha subaxa iyo salaada faradka intaa udhaxaysa haddii la hadlo oo waxa weeye hataa shay aan dee hadal caadiyaba laguma hadlo waxba sidoo ku sugani ma jirto baabu tacaahudi ragcatay ilfajri waman samaahuma tadawucan waayo adkaynta badan iyo amarkan iyo waxyaalahaasi waaba u otaan leni bacdu salafna sida xasan oo kale iyo waajibaabay yidhaaheen wuxuu u baabaysan yahay baabu bayaani tacaahudi ragcatay ilfajri balacnaa labadan ragcadood ee subaxa ka horeeya salaada subaxee sunnaheeda ah ka warhaynteeda laga warhayo macnaa la ilaaliyo aada loogu dadaalo la ilaaliyo oon la dhayaalsan laga tegin iyo wama samaahuma wabayaani man samaahuma bal cadayntii la cadaynaya ciddii ku magacowday labadaa ragcadood tadawucan inay sadee sunayaasha kale ayiinoo tadawuc kuba magacaabay lafdiga atacaahud dee kolley tacaahudka marka la eego waa tafaaculo waa wax isla ballan ama taasoo laba dhinac kaba yimaada halkana taasi kuma sugnee tacaahudka waxaa looga jeedaa tacahud oo macnaha atacahudu bishayna waa ataxafudu bihi watajdiid alcahdi bihi waa shayga oo la ilaaliyo la dhowro oo had iyo goor laga warhayo oo bal maalan taas baabana taahudku atacahudu calaa shay uu noqonaya ee bal labadan ragcadood waa ilaalintii la ilaalinaya aada looguma dadaalayay iyo bal ciddii ku magacowday tadawuc xdثna بyان بن cمr qال xdثna يحyى بن سعيid وqطاn qال xdثna بن جurayج عن cطاء عن عbayd بن عmayr عن cائشhaة رaضي الله عnهa qاaلت أنha qاaلت waxay tihi cاaشha lam ykun ma ahayn cadahaasna waa caضا بن abي رaباx weeye lam ykun ma ahayn النabiyu nbigu slى الlه عليه وsلم calىa شhaيءin شhay korkii oo min النawaafili sunayaasha kaba mid ah waa tadawcu ashada mid uga adag oo uga badan minhu xaggiisa tacaahudan ka warhayniyo ilaaliniyo xafid calaa ragcatay ilfajri subaxa labadiisaa ragcadood oo sunnayaasha wuxuu ugu ilaalin badnaa labadaa ragcadood oo bal dee waxaa fadli weyne waa u yimi ragcata alfajri khayrun min addunya wamaa fiiha labadaa ragcadood ee subaxa waa sunnahaasi adduunya iyo waxa kuba suganba way kaba khayr badayin lafti maabaha xataa haddii cadow idinku daba jiro oo taasoo laydin eryeynaya ha kaba tegin oo kalo ilaaliyaba weeye rasuulka ilaahina xataa markuu salaaddii ka seexday waa kaa isagii horta iyagiibuu tukaday iyadoo cadceedu soo baxday sidaynu soo marray markaasuu haddana tukaday salaadii kale ee faradkaaydba tukado iyagu ugu ilaalin badnaa safarka marka ay tahayna waa tukan jiray iyadoo salaadahan kale bal duhurkii iyo casbal maalan oo kale iyo ama maqrib iyo cishaa iyo rawaatibtooda markuu safarkii aan aynaan hayn wax sugaya rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inuu tukaday aynaan hayn tan waa tukan jiro uu ilaalin jiray ashadda tacawudan marka laftii uu muslim imika uu kaba soo naqlinayo maa ra-aytu ilaa shayin min alkhayri asraca minhu ilaa ragcatayn qabla alfajr caaisha lahayd waa muslim maan arag rasuulka ilaahay shay khayrka ka mida oo uga deg deg badan yahay labada ragcadood ee subaxa kaba horeeya xataa ibnu khusayma wuxuu siyaadiyey si uu shaarixu inoo soo noqonayo wala ilaa haniimatin haniimo xataa haniimada dee wuxuu uga degdeg badnaaba adigu labada ragcadood subaxo waa dee inay aad iyo aad u mudan yihiin sunayaashana dee salaada habeenkaaba sida xadiidka muslim kuba yimi salaada uguma fadli badan sunayaasha haba jirtee laakiin bal markaan salaada habeennimo soo dhaafna sunayaasha kale ugu adag bay noqonaysaa baabu maa yuqra'u fii ragcatay ilfajri adakani baabu bayaani maa kii baabkii caddaynti weeye yuqra'u la aqriyayo fii ragcatay ilfajri subaxa labadiisa ragcadood waxa laguba aqriyayo macnaa dee labadii ragcadood ee subaxee sunno ahaa waa adagiino waa sunnaha adagee rasuulka ilaahay aada u ilaalin jiray haddaba maxaa la aqriyayaa macnaha rasuulka ilaahay maxaa ga soo naqliyey inuu aqriyi jiray baabu bayaani maa yuqra'u fii ragcatay ilfajri buu markaa noqonaya bal caddayntii la caddaynaya waxaa la aqriyayo subax labadiisa ragcadood xadaana cabdullahi bni yuusufa qaala akhbarana maaliku can hishaam bni curwata can abihi can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi caaisha kaana rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yusallii mid tukada bileyli habeenkii alaaa casharata ragcatan saddex iyo toban ragcadood uma yusallii waa tukanayey idaa samica markuu maqla annidaaa bisubxi aadaanka subaxa loo aadaamayo ragcatayni khafiifatayni laba ragcadood oo fudfudud kolley umuurahan saddex iyo tobanka horeynu axaadiida caaisha baabkan waxba indiraab ma jiro habeen keliya kama waramayse habeenno badan bay ka waramaysaa rasuulka ilaahay waxyaalihii uu kala tukaday marka haddii ay iyada xadiidkeeda saddex iyo toban kuba sugan yahay oo xadiid aynu ku soo arrinay koob iyo toban kamuu badin jirin waa inta badan baan leenahay xadiid uu iyadna ka suganya sagaal inuu rasuulka ilaahay tukan jiray uu ka suganya iyada toddoba inuu tukan jiray waa axwaalihii kala dunaa iyo awqaadihii kala dunaa haddaba saddex iyo tobanku haddii imika aanay labada ragcadood sheegin waxaaba la odhan lahaa labadii ragcadood ee subaxii kuba dhawaabaa lagu daray si axaadiida qaarkood kale kuba sugan koob iyo toban iyo labadaasu wada tukan jireen xadiidkan waa saddex iyo toban aanay ku jirin bal wuxuunbaaba ku jirta o laba ragcadood oo rasuulka ilaahay ficilkiisana inoogu sugan qowlkiisana inooguba sugan oo ruuxii salaad habeennimo u kacayay inuu ku furfurto dee ragcatayni khafiifatayn amarna waa jira qowlkiisana waa jira ficilkiisana oo macnaa waxa weyan ruuxu imika hurdu ka soo kacayba qaaliban dee ruuxaa hurdo usoo kacay weli cajsigii baa kuwas jira bal inta taasi ay kaba tegayseen inuu weli qiraa'ada dheerayn laba ragcadood oo fudfudud oo bal markaa isagoo aada u nashaadaysan si uu intii kale uba galo bal taasna way jirtaayo dee way ku jiraan oo salaaddii habeennimay kaba mid yihiin ma odhanayno imika sunnihii cishaayigaa kuba jira waayo axaadiid waxaan leenahay intuba waa waxyaale inoogaba sugan halkan saddex iyo tobanka koob iyo tobanka iyo inka yarba koob iyo tobanna waa wixii u badnaa un markaas maxay tahay ragcatayn khafiifatayn bal axaadiid halkan maxaa inooguma sugan halkan qiraa'a aslan kuma sugna ee inay aada u fududayd dee kol hadday fududaydna qiraa'adu aad ba u yaraydba taasunbaa inooguma suganah xadiidka dambe aada hadal inooguma sugayo waxay tihi caaisha ama caaisha xadiidkeeda wuxuu ihi musanifku xadaثna mحamed بn bشhاar qal xadaثna mحamed بn jacfar qal xadaثna شhucbat can mحamed بn cabdالرaحman can camatihi camrata can caaشhaةa radي الlah canha qaalat anaha qaalat kolley waa dee waqtigee aad buu gabaabsi u yahay mحamed ibn jacfarkaasna kitaabka nin kaleo la dabaqaa jiro mحamed ibn jacfar la idhaah bukhaarina kuba sugan kolley sanadkaa la eegaa sanadku hadduu reer ciraaq yahay waa maxamed ibnu jacfarkii qundar loo yaqaanay weliba shucbana markuu u sheekh yahay waayo shucba hooyadii buu qabay waa nin laazimay isaga maxamed ibnu hadduu sanadku reer madiine yahayna inta badan sanadka ninka meelahan gala maxamed ibnu jacfar ibnu abi kathiirna la idhaah wayo ismaaciil ibnu jacfar walaalkii balkaasba weeye kani waa qundar maxamed ibnu cabdiraxmaankanna kollay sheekhu xagga hoosaaba ku yar qabanaya oo maxamed ibni cabdiraxmaan ibni moxamed ibni cabdiraxmaan ibni sacd ibni zuraara waxaa la arkaa xataa taqriib inaanay abtirsiintoo saa u dhammey aanay ku wada sugnayn oo meelo qaarkood ee bal waxaan leenuun waa nin ansaara ninkani awowgiina ama awowgiisaa dambana ee sacd ibnu zuraara la odhanayo sacd ibnu zuraarana kolley isaga islaamkiisa ma ogin ee walaalkii ascad ibnu zuraaro raggii dee waxa weeyaan nuqabadaba ahaa kaba mid ahaa laakiin hore u dhintay oo waxa weeyaan taas adigu dhintaybaa adigu dee abtirsiinta may ayuu la walaalahaayeen waxaa isaga u edaah camra binti cabdiraxmaan ibni ascad ibni zuraare weeye oo haweeneydaa caalimada ahayd aynu in badan kitaabka kuba soo aragnay ayaa edadii can caaishata radi allahu canha qaalat anha qaalat waxaanu shaarixu sheegaya waxaaba la leeyahay meye aabihii bay eddo u ahayd oo dee itna edda unbay u noqonaysaayo aabihii oo awowgii bay la walaala ahayd qaalat kana nabiyu sala allahu calayh wasalam waxadaana axmed ibnu yunuusa qaala xadaana zuhayru qaala xadaana yaxya huwa bnu saciidin yaxya ibnu saciidkani qadaan maaha ee waa yaxya ibnu saciid alansaari ninkii marka dhaweyna uu lahaa fuqahadii anigu beledka iyaga waxaan ku soo gaadhay iyagoo laba ragcadoodun salaada maalintiina kaga baxa ninkii weeye can maxamed ibni cabdiraxmaan waa ninkii marka dhoweyd aan soo haynay maxamed ibni cabdiraxmaan ee addadii kaba warinayay taas baa raajixa culimmada qaarkood baa halkan xufaada kaba dhigay inuu maxamed ibni cabdiraxmaan nin kaloo laydhaa uu yahayoo in kunyadiisuna ay tahay aburijaal loogu kunyoodo bal taas laakiin dee ninkaas camr ciddo uma yahayno inankeedaabu ahaaye bal waa kaa horaan leenahay can camrata can caaishata radia allahu canha qaalat annaha qaalat kaana nabiyu sala allahu caleyh wasalam nebigu wuxuu ahaa yukhafifu mid fudaydiya alragcatayni labada ragcadood allatayni labadaasoo qabla salaati subxi salaada subax kaba horeeya uu fudaydin jiray oo siduu salaada habeennimo u dheeraynayo umuu dheerayn jirin qiraa'ada kuma raagi jirina iyaga waa fudaydin jiray oo dee salaadii subax baaba dhow oo saasaabay yidhaaheen waa si uguba degdego salaadii subax adigu waa fudaydin jire xataa inii anigu la aquul aan kaba idhaaho hal qara'a talow miyuu aqriyey biummi lkitaab faatixadii miyuu aqriyey macnaa dee kolley qiraada hoos buu dhigayay may maqlahayn waxa weeyaan waa xagga fudaydinta uu fudaydinayo rasuulka ilaahay ee uu dhaqso u tukanayo ayaabay iyadii is odhanaysay talow rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ma aqriyey labadii ragcadood dee faatixadii kolley faatixada waa aqriyayay ee halkeeda miyuu aqriyay mise ma aqrino waxay cibaaro un kaba tahay waa mubaadaradii iyo fudaydintii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh fudaydinayay bal taas bay iyadu tahay ee maha macnuu inay ka shakiday qiraa'adiisa faatixee sunayaashii kale isagoo dheeraynaya labadan markuu aada u gaabiyey ayaa maxay noqdeen si waxaan u aqriyinba faatixadii ama dee taasee waa aqriyayay xadiidkii intaasuu baabkii uba dhameeyey marka holiba cibaarada dee faatixadii ay leedahay talo ma aqriya mise ma aqriyana horta bal faatixadii waa la aqriyaya xagga kale wax la raaciyo bal axaadiid weliba dhowroo uu qayb soo naqlinayana shaarixu ayaa waxaa ku sugnayd dee bal maalan in la aqriyo inoo rasuulka ilahina aqriya jiray qul ya ayuha alkaafiruun yaqul huwa allahu axad kolley way saasi axaadiidaasi way sooba noqnoqoto xataa dee muslim iyo keyrkiiba wayba wariyeen labadaa lagu aqriyaya bal markaa waxa ay tahay faatixadii labadaasaa raacaya waxaa kaloo bal maalan iyadana in xadiid kuba yimi oo iyadana kuba yimi inuu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh waa muslime aayad suuratu baqaraah quluu aamanaa billahi iyo aayad suuratu ali cimraana oo qul ya ahlalkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana labadaa aayadood inuu aqriyi jirayna bal waxa weeye iyaduna xadiid bay nooguba timi muhimku qiraa la dheeraynaya ma jirtae faatixadii kolley labadaa suuradood baa raaci haddii dee uu ruuxu labadan aayadood aqriyana iyaduna rasuulka ilaahay waa waxa salawaatullahi wasalaamu caleyh muslim iyo keyrkiiba ay kaba wariyeenoo bal waxa qur-aanka la aqriyaya yimi intaasuu noqonaya wallahu subxaana wa tacala calaa aclam